shafani fulan walow dee luqa macnihii luqadu aanu taa ahayn waa iyagu macnaha istilaax kaba dhigteen oo ah ijaazadii lagu dhawaaqay hadalka ahayd inay markay warinayaan kusaa ay u isticmaalaan idlaaqeeda markaa lafdigan ijaaza meye shaafaha ijaazadii lagu idlaaqay almutalafad biha marka waa tajawuz cala asli luqa sanu kaba cabiray dee asalkii luqada ma ahay asalkii luqada macno kalu ahaa ee waa macno markaa majaaz ahaan ay ugu isticmaaleen iyagoo asalkii luqadeedee ay markaa asalkeedii kaba tegay culimada oo macnahan kale u gudbay khaasatan kuwoodii mutaakhiriinta ah ba taas faido marka waxa weeyaan asaaniidda mutaakhiriinta haddii shaafahani fulan ay meesha soo gasho waxaad ogaanaysaa inay tahay macno ijaazo dhawaaq ahayd ama hadal ahayd en qoraal ahayd oo adlaqu way idlaaqeen almushaafahata mushaafahada fi lijaazati almutalafadi biha ijaazadii lagu hadlaye lagu dhawaaqayay tajawuzan bay taas waa calaa sabiili tajawuz ina macnihii luqada ma aheen wakadaa saas oo kale adlaquu way idlaaqeen dheh almukaatabata mukaatabadiina fi lijaazati ijaazadii almaktuubi biha iyada la qoraya ee dee qornayd wahuwa mawjuudun lafdigan mukaataba iyo mushaafaha oo macnaha ijaazada loo isticmaalaa waa mid laga helayo fii cibaarati kasiirin min almutaahiriin ama kan dambaba in badan oo mutaakhiriinta kamida cibaaraadkoodii markay asaaniidooda soo naqlinayaan ama warinayaan muxuu leeya balmushaafahadii waan aragnay haddii uu yidhaha kataba ilaya fulaan mutaakhirna ninkuu yahay iyaduna waa ijaazadii qoraalka ahayd bay u isticmaaleen haddii ay ahayd uu afka kaba yidhaaho ajaztu laka an tarwiya canii صaxiix اbukhaariy riwaayadiisiiyo siduu ku warinaya uu sheego taasi waa mushaafaha ama shaafahani buu odhanayay waa hadal un bayahay hadduu u qoro ama dee hala joogo ama meel kaleba ha joogo say culimadu isugu diri jireen ijaazaadkaa haba noqoto uu qoro uu yihaa maalan waxaan wariyaa kitaabka fulan can fulan can fulan baan kaba wariyaa sidaasaan kuba wariyaa waana kuu ijaazeeyey inaad iga wariso ijaazadii buu raaciy oo mukaatabadii taasna maxay odhan iyagu isticmaaleen kataba ilaya fulan waana mutaakhiriintii in badan baana cibaaradaasi dee asaaniidooda ay dhacdaan buu leeyo lagaba helayaayo kataba ilaya fulanna mutaakhiriin markay noqoto waa ijaazo maktuubaa shaafahani fulanna markay mutaakhiriintii noqoto waa ijaazo markaa mutalafadba ama malfuudaa weeyo lagu dhawaaqo hadal un ahayd en qoraal ahayn taasi waa mutaakhiriinta bui bikhilaaf mutaqadimiin nimanka iyagu mutaqadimiinta way ka duwan yihiin oo ama way khilaafsan yihiin tanoo fa inahum iyagu inamaa yudliquunaha mukaatabada wuxunbaabay ku idlaaqaan fiimaa wixii kataba uu qoray bihi isaga sheekhu sheekhu oo min alxadiisi xadiisa ila aalibi aalibkiisii uuba qoray sawaan waxa siman adina lahu uu fasaxyaa fii riwaayati warintiisa am laa uma fasixina laa fiima ay laa yudliquuna ma idlaaqaan oo iyagu mutaqadimiintu fiima idaa kataba hadduu qoro waa sheekhi ilayhi ila aalibi aalibkii bilijaazati faqad ijaazo keliyana u qoro kuma idlaaqaan oo muxuu leeyahy mutaqadimiintii waana umuuro muhimo ninkii asaaniid kutubta dee axaadiisa iyo ama dee kutubtan riwaayaadkii asaaniidda lagu wariyo taalacanayay waa arrin muhim oo ay tahay inuu ogaado oo uu istilaaxyadii kala duwanaana uu barto si uu bal markaa wixii dee aanu hadduu jaanib u noqlo aanu u tacmiimin oo cid kasta iyo marxalo kasta ama dabaqo kasta wixii dee alfaadahooda adaa ay u isticmaaleen istilaax a intuu ogaado u dee tii uu markaa si waaqaca ma xaqiiqada ahaydna dee uu garto bal waxan iyo waxa looga jeedo oo wuxuu leeyahy mutaqadimiintu hadday qoraan dee bukhaari iyo muslimna meelo way kuba sugantahay asaaniidoode kataba ilaya fulan bal sanad aada u mutaqadim oo halkaas oo kale oo mugiira inuu mucaawiyat bnu abi sufyaan uu qoray baa meela saxiixayn dhacday xataa rayaadkiina uu sooba naqlinayay ila adkaartan salaada kaba dambayseen in kataba ilaya fulan iyaga hadday noqoto dee mutaakhiriintii waa taan soo aragno waa ijaaso maktuuba ah wax kale maaha ama iyaga mutaqadimiinta waxay dhacaysa dee kol waaba la kulmayaayo waxbaa la warinaya meel baa la wada joogaa laba shaksi on wada joogin baa nin axaadiis buu qorayaa axaadiis ayuu qorayaa markaasaa wuxuu u dirayaa ruux kale oo dee sanadkiisiina waa sheegayaa ruux kalena waa u diray kolkol dee isaga kaa kalaaba ka dalbay sidaa mucaawiyaba bal wixii uu maqlay rasuulka ilaahay dubru salawaat uu odhan jiray dee inuu usoo qoro muqiiro uga dalbo oo kale kolkol la dalama jirabe laakiin ninkani axaadiista nafteedi maha ijaaso axaadiista nafteediibuu qoro u dirayaa marka hadday dee la socoto idan ijaasu leeyahy axaadiisasaasaan ku wariye iga wari iyo haddaani la soconba adugu waa u diray kollay dee diritaankani waa nooc dee si wuxuu ufasaxaya inuu kaba wariyo dee kitaabada mukaatabadna way noo soo socotaaba halkii markay ku jirto dee iyada waxa weeyaan xaggan ah ay kuba jirto xaggan awjuhu taxamule bal markaa tacaynkaasa ayay odhan jireen mutaqadimiintu kataba ilaya fulan qaala akhbarana fulan hebel baa iisoo qoray waa axaadiistii iyada axaadiis mucayana weeye ama dee taas oo kale kataba ilaya fulan ee uma isticmaalin hadal uun ahaa kitaab fulan iga wari hebelo waan kuu fasaxo waan kuu idmay ama dee taasoo jus fulan igaba wari taas wixii ahayd ee ijaazada maktuubada mutaakhiriinta u isticmaalay ee mutaqadimiinta iyo asaaniidan hore ee kutubta roonroon ee hore inooguma sugan haddii kataba ilaya fulan ay noqoto waa axaadiisan ama xadiidkan uu markaas soo naqlinayo ama xadiidkaa wax ka badan uu qoray oo uu diray uun intaasay iyaga ahayd mutaqadimiinta ee xaggan ijaazo maktuubo loo isticmaalo waa mutaakhiriintii waa khaasatan qarniyadii dambe qarniga afraad markii lasoo weydaartay waxyaalaha ay u isticmaaleen un bal taa buu yihi fainahum mutaqadimiintu inamaa yudliquunaha macnaa waa mukaatabada waxay ku idlaaqaan fi ma kataba wixii uu qoray bi isaga ashaykhu shaykhu oo min alxadiisi xadiisa ila aalibi daalibkii u qoray sawaaun adina lahu u fasaxya fii riwaayati amla uma fasixina laa ay laa yudliquunaha dhe kuma idlaaqaan oo mukaatabada فيma إda kataba haduu qoro ilayhi ilى طaalibi sheekhu biاlijaazati faqad ijaazo keliya inuu qoro washtaraduu waxay shardiyeen kolley waa meelahan dee mabaaxisa ugu yar qaamadsan ama walow uu iska soo koobayo kitaab khaasatan kuwada weyne waxyaalaha sii basiyo oo kale dee inagu awjuhda taxamulka iyo awjuh iyo waaan waxaynu u leenahay khibro maaha waxaynu isticmaal u leenahay maaha waxa aan had iyo goor la adeegsanay ruuxu inta badan arageennu isticmaalba ulahayna tasawurkiisa iyo fahamkiisa uu fahmaa uu ka yar adag yahay wixii loo lahaa adeegsiyo isticmaal iyo mumaaraso loo lahaa oo ee umuurahani waa umuuro laakiin bal xataa waqtiyadeenan dambe baahida loo baahan yahay dee in cilmi ahaan uun mooyaane isticmaal ahaan iyo istikhdaam ahaan ay aada u yar tahayba bal markaa washtaradu tiiba deeta waa awjidii buu ina wada washtaradu waxay shardiyeen culimadu fi sixati riwaayati werin ansixitaankeed bilmunaawalati munaawalo wax lagu wariyo اqtiraanha la xidhiidhsigeeday munaawaladu la xidhiidhsato bilidni fasixid biriwaayati riwaayadii laysu fasaxaya wax la warinayay wahiya munaawaladu idaa xasala hada shardu shardigaasi hadduu xasilo oo ah idan riwaayo oy la socoto munaawaladii arfacu anwaaci ijaazati ijaazadu qeybaha ay leedahay ta ugu sareysa weeye waa limaa fiiha waxaa ku sugan oo waxa weye munaawaladan ku sugan oo min atacyiini tacyiin la cayinay ah kitaabkii dee la doonaya la warinayay iyo bal dee ruuxii loo ijaazaynayeyba iyoba tashkhiisi muujinba la muujinayo kitaabkiibaa jooga lahayaa laysu dhiibayaayo tashkhiis macnaha waa suuray ama mede isagii oo la muujiyo oo waxa weeyaan laga dhiga wax mushakhaso dee joogayna waa waxaan xaadirkii laysuba dhiibayeen munaawala haddaba maxay tahay waa kan isagaa sheega oo iyo tacriifkaaba ahayd dee inuu inoo yar horeeye wasuuratuhaa suurada munaawaladu waxa weeye an yadfaca inuu u dhiibo asheekhu sheekhu aslahu asalkiisii aw maa wixii qaama qumay maqaamahu maqaamka asalkiisa oo halkii de asalkii meeshiisii yaala lidaalibi ninkii xerowgiisa uu dhiibo aw yuxdira amase uu keeno adaalibu daalibku alasla waa asalkii sheekhu lahaa lisheekhi sheekhi ama dee wax maqaamkiisii leh sheekhi uuba keeno oo wayaquula uu yidhaha sheekhu lahu ay liaalibi fi suurateyni labada suuraba markan uu daalibku keenay iyo markan sheekhu xaggiisa uu gaba dhiibayba haadaa kani riwaayatii warintaydii weeye ama waxaan ka warinayo can fulaanin hebel hebel baan ka wariya kitaabkanba ama juskan e farwihii cani adigu igaba wari taasba wey taasa horta munaawalo laydha bal horta waxa weeyaan dee asamaac min lafdi sheekh waa taa aan soo aragnay alqiraac cala sheekhna waan soo aragnay umuuro kaleo alfaad aladaa loo isticmaalayna waa inoo soo sheego barhkood ijaazo ay haayeen laakiin de ay ku kala dunaayeen oo mutaqadimiintu aanay ijaazo u isticmaalin imika halkana kolley ijaazadii ayuu bal markaa qeybo kamida ama tii ugu badnayd ayuu inoo sheegayaa ijaazo isagoo waxyaalo dee bal intii dee weliba wax lagu warin karayay kuwa aan dee ay hayd inaan wax lagu warin u yar dambaysiinayaa marka dambe ayuu qeyb isya raacin doonaa marka maxay tahay horta ijaazadu wax kale maahae waa ikhbaar jumliyay kaba dhigaan oo ama waa war duuduuban uunoo loogu waramayo ruuxu riwaayadiisi ruux kale ugu waramayo ama u fasaxaye ijaazadu waxay tahay waa idan iyo fasaxid laysu fasaxayo oo shaksi ama sheekh uba fasaxaya ninkii daalibkiisa ahaa ama nin kaloo qari dee isaga waxaweyan aqraantiisii kaba mida kutub uu isagu sanad u leeyahay riwaayo uu leeyahay riwaayadaasi ama dee samaac haba noqoto si uu ku taxamulay ama qiraao ama xataa ijaasaha haba noqotee inuu yidhaa ugu sheegayo inuu ufasaxayo inuu kaba wariyo oo masalan waaba isagoo yidhaaha dee kitaab fulan ama bukhaari oo kale anigu hebel baan kaba wariyey sanadkaygu kaa weeye ee adiguna iga wari iga wari taas horta markaa waa dee qaybo badan bay yeelataa waxa dee culimada ay ku dhaqmeen ay isticmaaleen oo banaan in wax lagu kala wariyaan oo ay ka dhigeen ikhbaar duuduuban inuu jiro uun iyo wax aan banaanayn in wax lagu wariyaaba oo dee ciddii ku warisayna cid dee halkan qudwo ah oo lagaga daydo aanay ahaynna way leedahay ijaasadee waana bal suurada ugu sahlanee ugu dhow oo marka ruux mucayana aad wax loo ijaaseeye waa ruux la garana maaha wax caam ah shaksi baad leedahay hebelow kitaabkina waa mucayan oo waxaad leedahay kitaab fulaan hebel baan kaba wariyey adiguna iga wari oo wixii mujaazulahugiina waa mucayan mujaazubihigiina waa mucayan waa suurooyinka ugu dee saxsan ee ugu toosan ay waxna ku wariyeen bal may dee wax ka badanba way ku wariyeen adigu aan khilaafna jirin inay riwaayo dee waxa weeyaan wax lagu warin karo cidda naqle inkirtayna in yaroo mutashadidiin oo laguma tiriyeen bal taasi iyada ijaaza la yidhaaha haddaba ijaazay noqonaysaa marka maxaa suurooyinkeedii kaba mid ah waana suuradan uu inoo dhigtay mudaawalada waana suurada ugu heer sarraysa taa horeen sheegay waxay isagoo idhaha kitaab bukhaari un ayaan wariya hebel ka wariya iga wari kitaabkiibuu soo qaadaya kitaabkuna waa nuskhadiisii isagu uu saxday sheekhadiisa wax kaga wariya waata asalka sheekha ay leeyihin ama waa nuskho tiya laga qoray oo lagu saxay oo iyadii lamid ah wixii ku qornaay ku qorayino waa tan uu kaba cabiray maaqaama maqaamaha wax asalkiisii meeshiisii lahoo nusko kaloo laga qoray oo iyadii lagu saxay oo lagu ee loo eegay oo la muqaabaleeyo aan dee wax farqiga udhexeeya aanu jirin buu u dhiibaya gacantuu ka gelinaya o odhanaya kitaabkan hebel baan kaba wariyaaye iga wari marka maxaa jirta ijaazadna way jirtaa munaawalana way jirtaa waa dhiibid kitaabkiibuu udhiibaya taas baa haddaba munaawalo la yidhaha marka wuxuu leeyahay markay iyadoo kitaabkiiba dee mucayan yahay oo laysu dhiibay oo isagii meeshii uu joogo gacanta layskaba geliyo weliba ijaasa ay raacdo siyaalaha wax laysugu ijaaseeyo taasaa ugu heer sarraysa oo waa wax ku soo dhow dee waxyaalihii kale lakala maqlayo kuba soo dhow oo markaa waa ta ugu heer sarraysa laakiin shardi baa la socde waa kan shardiga muxuu yihi wa sharduhu shardigiisna waxa wey de marka munaawalada caynkaasa laysu dhibaayo bane an yumakinahu sheekhu inuu makansiiyo waa daalibkii minhu min alkitaabi kitaabkii uu makansiiyo ima bitamliiki milkisiin uu milkisiiyeyba uu siiyey wa ima bilcaariyati caariye uu caariyeeyey dee muddo liyanqula si uu uga qorto uga naqliyo oo minhu kitaabkan oo wayuqaabila caleyhi dib uu ugu saxo ugu muqaabaleeyo taas baa shardigeedu tahay oo maxay tahay waxaa laysa ay miise u yeelati ahamiyo dee haddii kitaabkii intuu u dhiibo markiiba kala soo noqdo kitaabkii dee waxa weeyaan tii hadalka ahayd ee kitaab fulaan baan kuu ijaaseeye wax alla waxay kaga duwantahay ma jirto oo tii unbabay lamid noqonaysaa miise saasa kama laha laakiin maxaa shardigu yahay kitaabkii inuu isagii makansiiyo oo ama uu siiyo kitaabkiiba uu isagu yeesho markaas amase uu muddo u daayo muddada uu ka qorto nusqo kale kaga qorto nuskhada markiiu ka qortay dabadeed wayuqaabil caleyh waa arrin dee ay aada culimadu u ilaalin jireen oo waxa weeya kitaabka markaa ama sheekha aad isagoo yeedhinaya aad ka qorato afkiisii ama kitaabkiisiiba aad kaba qorato ama kutubtii markii hore lagu saxay qorashadaasun laguma kaaftoomo ruuxu markuu wax qoraya hore qalad baa ka dhacay waxbuu ka boodayaayo waxyaaluhu si si aan ahayn uba qorayaayo dee ruux kasta noisarka wixii intuu qoray aanu dib ugu laamin markuu dib ugu noqdo waxyaalo badan oo saqadaad iyo waxyaalo akhdaabuu ku arkaya iyo meel waxyaalo uu kaba tegey oo wixii aanad ku laamin hadiyo goor dee qaladkeedii bay leedahay marka maxay samayn jireen markay taasi u dhamaataa dib kitaabkii loogu aqriyayaa sadar sadar iyo kelimo kelimo loo muqaabalaynayaa ta ugu fiicanna waa iyadoo ruuxna uu dee asalkii hayo ruuxna uu aqriyayo labadooda ay wada socdaan ama dee ruux labadiiba uu isbaaldhigo oo uu isu eegayo sadar sadar muqaabalo taas baa la yidhaha ee kolleyna kutubta kan ka roon waan arki doonaa bal siyaalihii dee culimadu ay kutubtoodii markay qoran jireen gacanta lagu qoran jirayna inagu waxaa diyaarkun baan haysanaabe ay iyagu u isticmaali jireen muqaabaladan marka maxay tahay shardigu de waa inuu muddo adigu makansiiyo ama uu siiyo ama uu dhiibo muddo oo uu hayo uu kitaabkii intuu ka qorto weliba uu ku saxo marka caynkaasa dee wixii asalkii waa haystaa waa asalkii sheekha waxay noqonaysaa waa arfacu anwaac ijaasa waila ilaada muxuu wadaa ay in lam yumakinhu minhu haddii aanu makansiin oonu aalibkii kitaabkii makansiinoo labada xaaluu sheegay mid ahaan oo tamliik ama caariya aanu ku makansiin بأن wlw halkan waxaa taalay نuskadii شharxu cali lqaariya laqdudurar iyadana xaashiyada ah nuskadooda labadaba babaa taalay waana cibaarada dee laqwadu ay aada ugu toosnaanayso wailaa macnaa haddii aanu makansiin oo maxay noqonaysaa بأna walow waaba u dhiibay wasarada wuu la soo noqday في lxaali markiiba falaa tatabayanu ma muuqanayso arfaciyatu waa noocan sarayntiisa uu sareeyo anwaacdii ijaasada kale kaba sareeya ma muuqanayso laakiin laha waxa u sugnaaday haddana kitaabkii dee wax laysu sheegay iyo waxay u muuqdo oo gacantii lagu haya haddana way kala yar duwan yihiin ziyaadatu maziyatin rutbo iyo martabo ziyaadadeed ayaa cala ijaazatin mucayanati ijaazadii mucayankahayd ee marka horeba aan noo suureeyey anugu isaguna inoo sheegi doono ayaa kaba yeelanaya halkan qolooyinka labadaa kitaabe kale sheegayna intan uu labada qows dhexdooda geliyey oo isagu leeyahay sheekha citri laydhaah waa nin macruuf oo doctoor oo nuuridiin citri laydhaah reer sham ahaa mooyi imika inuu dhintay kolley muqadamada ibnu salaax iyana waa dabacaadkeeda qaar buu madbaceeyey taxqiiq dee adigu adigu kulahaa bal horta dabca uu kuba lahaa kitaab manhaj naqdi laydhaah xagga xadiisana waa leeyahy sharx nuqbana waxbuu kaba qabtay oo waa madbaceeyey laakiin ilaa kitaabka bilowgiisa hadiyo goor xataa haddii khad ayaroo madbaci ama waxa madbaci lagu tilmaami lahaa ka dhaco uu soo dhiganaya isagoo calaamad tacajub u dhiganayo ujeedadu le baleeg ninka doctoorkayba waxaasi kaba dhacen waa ujeedadiisu waa taaso sababta waayo hadal hore laba safxa u horeeyey isaga kuba radeeyo mala kolbu dee nasirudiin albani ama albani waxyaalo uu kaba sheegay adigu dee meelo qaarkood buu malaa waxyaalo yidhiidhiyo isaguna tii ayuu kaba daba taagnaayo marka hore aada ugaba soo hadlay oo dabcadiisa iyo akhdaada ay leedahay aqlaado hadiyo goor waxyaalaha caynkan uu muujiya lakiin waxaan leenahay sharxu sharxi iyo laqdudura iyo kuwo kalaba cibaaradani lamay socon haddii cibaarada aad meesha ka saarana waxay ahaan layd hadalku waayo intan isbedel bay keentee fala haddii ay meeshii intuu udhiibo markiiba uu la soo noqdo falaa tatabayanu ma muuqo cadaanayso laha ay lilmunaawalati munaawalada caynkane aan tabliigani laba socon ziyaadatu maziyatin de waa martabo iyo rutbo ama rujcaan siyaadadeed cala alijaasati almucayana ijaazadii mucayankayd wax ay la dheeraanaysaa oo u muuqanayso meesha daahiri ma jirta ayay noqonaysaa walow imika halkan cibaaradaa haddii la raaciyo hore ay noqonayso meeshii hadalkii u yihi arfacu walijaaza horta dee meeshii ma jirayse laakiin haddana kitaabkii hayntan lahaya iyo iyadoo marka hore laysu sheegaya un waxoogaabay u yar dhaxayso maziye yar weli way leedahay ay markaa maclum noqonaysa haddii intan bayna qawseenka ama labada qaws dhexdooda udhaxaysa la daayo ijaazadii mucayankahayd marka hore baa noo sheegay laakiin muxuu leeyahy sheekhu wahiya ijaazada mucayankii an yujiizahu inuu ijaaseeyo weya sheekhu sheekhu biriwaayati kitaabin kitaab riwaayadii mucayanin mucayana oo wayucayina lahu uu cadeeyana kayfiyata riwaayatii warintii uu kitaabkan wariyey lahu ay hada kitaabi uu wariyey kayfiyadii iyo siday ahaydna uu cadeeyo waa ijaazada mucayankii waana ijaazooyinka dee ta ugu markaa xagga riwaayadeedna aad aan wax dee weyn oo ku sugan oo ama jahaala ama tacliiqa ama tacmiim iyo waxyaalahaasi aanay jirin oo ijaazada mucayankii maxay tahay alijaaza almucayana waa ruux buu odhanayaa sheekh baaba daalibkiisii ku odhanaya kitaab fulaan anigu waxaan ka wariyey hebel waa tan uu uga jeedo yucayina kayfiyata riwaayatihi lahu hebel baan ka wariyaa saasaan kaga wariyey si uga taxamulayna uu sheegaya hadday ijaasahadi hadday samaacayd hebel baan kaba wariyo sanadkaygu waa kaas adigana waan kuu fasaxaya iga wari marka marka dambe dee wuxunbaa ah inuu caddeeyo siduu kuba wariyo ama hadduu mutaakhirkii yahay ajaa shaafahani yidhaaho ama ajaaza li fulan yidhaaho ama can yidhaahda ay mutaakhiriintu isticmaaleen xadasanii ama akhbaranii horta ma odhanayo walow bacdigood dee iyagoo taa u isticmaalay oo dee tadriis laguma tiriyey la arkay laakiin taa ma odhanayo se uu ka warinayaayo can fulan buu iskaba odhan dee markaa mutaakhir kol hadii uu yahay ama shaafahani fulan buu odhan ama ajaaza li fulan oo suuradiiba uu sii caddeeyo taas baa maxaa la yidhaha ijaazada mucay alijaaza almucayana waa taa waayo ijaazo kaloon mucayan hayn baa inoo dambaysa marka wuxuu leeyahay ijaazada mucayankaa iyo munaawaladii oo iyaduna tacyiinkii jiray shaksigiina waa mucayan kitaabka waa mucayan laakiin waxay la dheerayn kitaabkan laysu dhiibayo haddii tamliikii jiro ama adigu tamkiinkii jiro iyada way ka saraysaayoo dee hadal kama taagna laakiin haddii intuu kitaabkii udhiibo uu kalaba soo noqdo iyo isagoo afka ka yidhaaho kitaab fulan igama wari dee wax weyn oo farqigo weyn oo usii dhexeeya ma jiro labadaba waxbaa lagu warin karaa horta labadaba waxbaa lagu warin karaa waayo imika jahaala ma jirto waa labadiiba waa mucayan laakiin in wuxuu leeyahy farqi weyn oo udhexaynaya ma jirto walow dee xaggan kitaabka ixbaarkiisa laleeyahy bal nooc yar dee uu kii hore kaga yar duwan yahay waa jiraysaa lakiin wax weyn oo taasi uma dhexaysa labadooda waidaa khalat hadday ka badhnaata almunaawalatu munaawaladu can ilidni fasixin lam yuctabar bihaa lama fiirinayo oo lama ictibaarinayo o wax laguma warinayo cinda aljumhuuri jumhuur lculamaa agtooda wajanaxa wuxuu u iishay man ictabaraha kii isagu ictibaariye halkan ee ka dhigay in wax lagu warin karo ilaa ana munaawalatahu dhiibitaankiisana uu dhiibay kitaabkii iyahu isagii uu dhiibay oo sheekhi daalibkii uga dhiibay taquumu munaawaladaasi inay istaagayso maqaama irsaalihi ilayhi diridii uu dirayey meeshii bilkitaabi kitaabkii min beledin ama wixii qornaa ee maktuubka ahaa min beledin beled ugaba dirayo ilaa beledin beled kale u dirayay bal inta dambe adaan dayno inta yaree hore sadarka hore ujeedadiisa aan cadayno waxa weeye kitaabkiibuu u dhiibay bukhaariba misaal ahaan kitaabkii waa u dhiibay laakiin muu raacin kitaabkaas sidaasaan ku wariyaa iga wari ijaazo ma raacin waa dhiibid uun iyada jumhuur culamaa waxay leeyihiin de waxaaba dhici karta khalal riwaayadiisa ku sugan inay jirto manceeye inuu markaa meeshii isagii lagaba wariyo kol haddii aanay idanla socon uu leeyahy waa kuu fasaxay igaba wari kitaabkii uu dhiibay ama asalkiisi iyo nuskhadiisii uu dhiibay oo kale iyada mid wax lagu warinaya maaha waxba laguma warinayo taas dhiibid mujarada un oon idan iyo fasax la socon riwaayo iyada ma aha wax aada ruuxii kaga xambaari karto ood odhan karto ama hebel baa deena waladi fulan taas iyo aada odhan karto ama ajaaza lifulan maaha saasaanay jumhuur culamaa ma ictibaariyaan oo wax kama soo qaadaan taas waxay lamid tahay isagoo idha hebel hebel baan kitaabkaa ka wariyay waxna aan u raacin idanun waa isla midun laakiin qolooyin ictibaariye way jiraan kuwa ictibaariyey waxay dee u iisheen ay xujo kaba dhigteen halkan barhkood nusqooyinka qaarkood malaa ixtijabaaba dhacday waxay daliil kaba dhigteen dee dhiibidan uu dhiibayaa waxay la mid tahay isagoo intuu axaadiis qoray ruuxii uu diray oo beled kale isagoo joogo u diroo kale taasba way ictibaariyeen barhkood oo kitaabo aan idan la socon haddaba u qoray inu leeyi dee xadathanii fulan can kada de can fulan kada wa kada ruuxiibuu uba diray kitaabada halkan kitaabkiina kitaabkii oo dhanba ma ahay waa wixii maktuubka ah ee la qoray un axaadiiskoomaba haba noqotee marka taasoo kale ayay kaba dhigan tahay dee waxaanay lagu tegoo barhkood ay ku tegeen kitaabada aan wax kale laba soconin idan la soconin wax lagu warin karo marka kol hadii taa lagu warin karo tanna waa lagu warin karaa waa say u iisheen oo muxuu ihi wajanaxa waxay u iisheen macnaa waa xag ixtijaaj ahaan iyo man ictabaraa cidii halkan ictibaarisay waa munaawaladan almujarada can ilidni ilaa ana munaawalatahu dhiibidiisan uu dhiibaya maxay tahay kolley waxbaa jira kol hadduu u dhiibayba nooc si wax idniga lamiyaa jiro oo meesha asayaa lagama odhaninba si wuxuu fasaxaya meeshii lagama qaadanayaayo dhiibidan uu dhiibayo oo kitaabkii iyahu waa daalibkii u dhiibi taquumu munaawaladaasi waxay istaagaysaa ay la mid tahay weeye maqaama irsaalihi waa diridii uu dirayey irsaali waa irsaal sheekh msr mudaaf lifaacili wey ilahi ila aalibi aalibkii uu dirayey muxuu dirayaa bilkitaabi waa wixii qornaa axaadiis u qorayba min beledin beled ugaba dirayo ilaa beledin waqad dahaba oona idanna la socon waqad dahaba waxaa ku tegay ilaa sixati riwaayati warin ansixideed bilmukaatabati kitaabada caynkaase wax lagu wariyo almujaradati ka dhar la-ayd ee ka madhnayd idan ka madhnayd waa qoraalu mooye laakiin idan aanu la socon iga wari aanay laba socon iyo ijaaso jamaacatu jamaaca min alaimati imaamyada kaba midaa ku tegey walow lam yaktalin dalika waa mukaatabada ayaanu laba xidhiidhinba oo aanu kaasi la xidhiidhsan bilidni biriwaayati fasax riwaayo laysuma fasaxay kaanahum waaba iyagoo malaca qolooyinka taa ku tegay in wax lagu wariyo iktafaw ku kaaftoomayo fii dalika waa xaggan warinta bilqariinati qariinadii kuba kaaftoomayo dee kol haddii uu u diray wax kale macnuu maahay waa iga wari baa meeshii taalla qariinadii baa saas ah marka waaba iyagoo taa ku kaaftoomaad moodaayo markaa jamaacooyin aimada ama culimada aimada kaba mida ayaa mukaatabada in laguwax lagu warin karaan aan idan la socon kuba tegay marka maxay leeyihin kuwan munaawaladuna dee kol haddii taasba wax lagu wariyey munaawaladna waa lamidu kitaabkii oo laysu dhiibay oo markaa aanay wax kale laba socon hadalo idanna mukaatabadaas bay la mid tahay taas bay yidhaaheen oo qolooyinkii iyagu ictibaariyey een jumhuur ahayn saasay iyaga xujadoodii ka dhigteen ama waxay u ictibaariyeen laakiin sheekhu wuxuu uhi walam yahaar li ima muuqan aniga farqun farqi qawiyun xoog leh oo u dhexeeyo lagu kala farqiyo bayna munaawalati sheikhi sheikha dhiibitaankiisii uu aalibka u dhiibaya alkitaaba kitaabka miyadii gacantiisa ugaba dhiibaya liaalibi aalibkii wa bayna irsaalihi diritaankiisii uu sheekhu dirayay ilayhi ila aalibi bilkitaabi kitaabkii uu dirayey ama wixii qornaa min mowdicin meel ugaba diraya ilaa khara beled kale ugaba dirayay idaa khala hadduu badhnaado kullun mid kastoo minhumaa munaawaladaa iyo mukaatabadaa kaba midi can ililmi fasax uu ka maran yahay oo ka khaali yahay oo macnaha sheekhu wuxuu leeyahay wax lagu kala farqiyo maayo isagu dee wuxuu dooranaya labada midna inaan wax lagu warinahayn sida daahirkaa bal markaa wuxuu leeyahayna sheekoo axaadiis intuu qoro ruux kale u dira iyo isagoo kitaabkii u dhiibo gacanta ugaba dhiiba haddii labada midna aan fasax la socon ijaaza aanay la socon idan riwaaye aanu la socon wax labadooda farqiga udhexeeya oo lagu kala farqiyo midna laydhaa wuu ansaxaya midna laydhaa ma ansaxayo anigu ima muuqda buu leeya farqa xooglo aan ku kala farqinaa meesha ima muuqdo dee waana kaa cinda aljumhuurta hore kasoo naqliyey inaan la ictibaarinahayn marka tanna waxa weeyaan qowlkoodiina wax lagu kala farqiyaa ma jirte taa hore waxay keenaysay inaan la ictibaarin weeye walow jamaaca min alaima ictibaariyeen ay wax ku wariyeen wakada sidaas oo kale waa say dee taa hore u shardiyeen imaka waxa weeyaan ishtaraduu fi sixati munaawaladi ayay ishtaraduu shardiyeen alilna fasaxa iyo ijaaso fi lwijaadati xaggii wijaadadii waxa lagu magacaabayo wijaadada ama wixii la helaye khad ruuxa wijaada maxay tahay isagaa inoo sheegaya wahiya wijaadadu waxa weeye an yajida inuu helo shaksigii bikhadin khad isagoo dee axaadiis buu helayaa ku qoran khad iyo khadin yacrifu uu garanayo kaatibahu kii qoray oo fa yaquulu wuxuu odhan markaa wajadtu bikhadi fulaanin hebel khadkiisii waxaan kaba helay walaa yasuuqu ma banaano fiihi kan fiigiisa idlaaqu akhbaranii akhbaranii inuu idlaaqo bimujaradi daalika un araggaa iyo iskutaaggaa iyo daalacday un khadkaas keliya uun inuu akhbaranii fulaan uu kuba yidhaaho ilaa in kaana lahu inuu usugnaado raawigan ama ninkan waajibkee khadkan helay uun mooye minhu min saaxib alkhad ninkii khadka lahaa inuu fasax biriwaayati warin canhu isaga xaggiisa wax ka wariyo uu fasaxay taas inay isaga uga sugnaato uun mooye wa adlaqa qowmun qowm baa waxay idlaaqeen dalika wa akhbaranii bay idlaaqeen iyadoo wuxuba khad ahaa faqaliduu way gafeen halkan oo ama faqulliduu haddii la yidhaah dee qalad baa loo nisbeeyo culimadu waxay ku xukmiyaan inay dee khada taasi tahay ama qalad oo tanna maxay tahi waa wax ijaado lagu magacaabo oo qaybo dhan oo dee kale riwaayaadkeeni ah dee kutubtaa qoran baan helaynaayo taasa wax lagu wariya iyadoon dee sanad kaloo xidhiidhaa jirinbe marka ijaadada waxa weeyaan ninkani wuxuu arkaya axaadiis ama dee qoran unbuu helay cidda qortayna wuu garanaya oo ruuxii kaatibka ah ee khadkan lahaa dee imaka waaba fulan waa iyadoo dee nin waktigii xaafida ama ku jooga ama wakti ku dhow jooga uu arko dee kitaab kutubtiisii kamid a ma axaadiis xaafid uu qoray oo gacantiisiiya khadkiisiiya waana la garanaya khadkiisii inuu yahay waayo de haddaan cid qortay la garanayn taa sina wax laguma warin kare inuu khadkiisiiya baa la garanaya misaalaan waaba xaafid nin mucaasirkiisa ayaa arkay axaadiis kitaabkiisii buluuq baabu arko nuskhadiisii asalkaayd isagu uu qortaya marka taas oo kale ayuu leeyahay iyada haddii uu ninkani ijaazo caamabaha ka haystay ijaazo unuu ka haystay misaal ahaanta caamka wixii kutubtayda waan kuu ijaasiyey inaad iga wariso oo kale dee taas walow uu bal maalan iyada akhbaranii aanu isticmaalahayn halkan iyada wax waa kaga warin karaa oo markaas laakiin markaanay idankaasi jirin iyada akhbaranii iyo waxyaalahaasna ma odhan karo waa taa markii iyagu yidhina qaad bay culimada kuma tiriyeen laakiin cibaaradu isticmaali karaa maxay tahay isagoo yidhaahaa wajadtu bikhadi fulaan waxaan helay oon ka helay hebel khadkiisii ma odhanayo akhbaranii xadaanii can fulaan ma odhanayo ama ani ma odhanayo laakiin wajadtu bikhadi fulaan markaasu sanadka intiisii kala sheegaya qaala xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan waaba saas wajadtu bikhadi fulaanin waa can fulan ama qaala xadaanaa fulan sanadkiisaba markaa iska wadanaya laakiin isaga wuxuu cadaynaya say dee isaga arintiisu ay tahay isagii riwaayo kuma laha ee hebel baan saa ku arkay isagoo saa qoray ama khadkiisii kuba qoray bal markaa taas baa wijaado lagu magacaaba waana master muwalada la yidhahyo carabi berigii hore kumay hadlinba laakiin markay arkeen dee qolooyinkan muwaladinta ama dambe wajada oo dee masaadirteeda ay markaa macaanida ay wajada leedahay masaadirteeda lagu kala duwo wajada wujuudan wajada wajdaanan wajada wajdan ayay masderkan iyagu laba yimaadeen ah xagga waxyaalaha suxufta ku qoran ee la helayo ay wajaado u isticmaaleen waa masderkii wajadaad laakiin waa masder muwalada oo banawjeedadu carab markii dee kalaamkoodii ay dee iyaga loo tiirinayay aan ku jirin markii hore taas ee mar dambe yimin bal markaa taasna waxa weeyaan waa wijaada la yidhaah iyadna waa aqsaamtii taxamulku sideed bay inoo noqotay eeg asamac min lafdi sheekh waa kii koobaad alqiraa'a cala sheekhna waa kii labaad buu noqonaya alqiraa'a cala sheekh bal ijaazadii anwaacdeedii iswada raaciyo alijaaza iyaduna dee nooc bay noqotay taas alkitaaba iyaduna waa nooc bay noqotay markaa wijaadadii iyo wasiyadii iyo iclaam waa saddexda waa sideeda oo intaasay noqonayaan labadii si kalena wuu inoo wada sheegayaa bal intan yar wasiyadii baan kuba daraya wakada saasoo kale waxa ah alwasiyatu bilkitaabi dardaarankii kitaab laysu dardaarmayay maxay wasiya tahay wahiya wasiyadu an yuusiya inuu dardaarmo weeye shaksi cinda mowtihi marka uu dhimanayo aw safari amase uu safrayo cinda safari lishaksin shaksi u dardaarmo mucayanin mucayana biasli asalkiisi aw usuli ama kutubtiisii usuusha ahayd faqad qaala qowmun qowm baa waxay yidhaha min alaimati lmutaqadimiina ma aimadii hore kaba mid ah yajuusu waxa banaan lahu kaa loo dardaarmay waxa u banaan an yarwiya inuu wariyo tilka usuula usuusha canhu ninkii muusigaa uu kaba wariyo bimujaradi lwasiyati wasiyada mujaradka inu kababa wariyo waabaa dalika jumhuuru jumhuur iyadna tana way diideen ilaa in kaana lahu inuu isaga usugnaaday un mooyee minhu min almuusi ijaazatu ijaasa tana wasiya la ydhaha waa duruqdii taxamulka laakiin maxay tahay waa dariiqdee culimada badankoodu ay diidan yihiin masala nin sheekha oo kutub leh uu isagu leeyu sanad ku wariye riwaayo uu leeyahay ayaa nin kale kutubtiisii u dardaarmaya xadaana bi fulan fulan fulan fulan can imaam bukhaari halkaa ha kaba geliyo sanadkiisii baa taala haddaba ninkii kutubta loo dardaarmee haystay dee usuushan waaba ku intifaacayaaye laakiin xag riwaayo uu sanadkiisii tan ka dhigtuu yidhaha akhbaranii fulan ama hebel baan san kaga wariya macan fulan taasi wuxuu leeyahay haddii bal idan ijaasa ay la socoto ninkani uu ijaasaba caamaba ha noqoto marwiyaadkayga iga wari waan ku ijaazeeye taasi ay jirtay kitaabkiisina waa kan helay waa nuskhadiisii can fulan waaba odhanayaayo waa kaba orin karaa laakiin marka aanay ijaaza iyo waxba jirin iyada kutubta caynkaasi sanadkiisa ma gelayso isagu wax kama warin karo oo hebel baan ka warinayaa tan ma odhan karo inay wixii kitaabkan haba ahaato ha ku intifaaco ha ka faa'iidayste laakiin riwaayo uu leeyay inuu ninkan kaga wariyo uu ninkan ugu teeriya taasi ma jirto mutaqadimiintii barhkood baana ka dhigay wasiyadani inay dee maqaamkii idanka taallo oo bal markaa uu wax ku warin karo laakiin jumhuur culamaa tana way diideen inay ijaasa usugnaatay
بالرواية في الأعلام waxa adigu inoo socoteen weliba awjoodii taxamulka iyo cibaaraadkii ama siyaaqdii adaha ayaa adigu oo dee kolley waa wax isku xidhan kolba taxamulku siduu yahay ayuunbaa waxay u noqonayaana dee cibaarada uu marka dambe adeegsanayo ruuxii waxa weeye xadiidkii gudanayay sidii ku xambaarun bay noqonaytii baa inoo socotay marka waxaa inoogu dambeeyeyna wasiyadii oo iyada inaan wax lagu warin karayn cinda aljumhuur wasiyo keliyoon idan ijaazo ama idan dee laysu idmay riwaayo ama ijaaza ani la socon buu inoo sheegay wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wakada saas oo kale saa ay maka halkan wasiyadaba idan ay ugu shardiyeen si wax loogu wariyo ayay sharaduu shardiyeen culimadu ama jumhuurtoodba alidna idan iyo fasixid laysu fasaxo laysu ijaaseeyo biriwaayati warin wax la wariyo biliclaami ogeysiintii wahuwa iclaamku an yuclima inuu ogeysiiyo weeyaa shaykhu sheekhi axad adalabati dadkii dalabadiisaa mid ka mid ah uu ogeysiiyo biannanii anigu waa sheekhu si odhanaye ee iclaamku uu ku xasilaye arwi waan warinayaayo alkitaab alfulaaniya kitaabka magacaa la yidhaaho can fulaanin hebel baan ka wariyey oo dee isaguna sidaasuu ku wariyo sanadkiibuu u sheegaya taas baa iclaam horta lagu magacaaba fain kaana hadduu u sugnaaday lahu daalibkii minhu min ashaykhi sheekha xaggiisa ijaasatun ijaasa ay ugaba sugnaatay uctubira tan waa la ictibaarinayaa iclaamkiio ijaazadan ba ama idankan riwaayada u idmay ayaa waxa weeyaan meeshii keenaya ictibaarkanoo macnaa waxbuu kaga warin karaa weeyo awjuudii taxamulkay noqon wailaa haddaanay idan aanu isaga u sugnaanin ama ijaasa aanay xaggii sheekha ugaba sugnaanin falaa cibrata bidalika wax ictibaara oo u sugnaaday kaas ma jirto dee wax laguma warin karo oo taasi ma noqonaysa wuxuu ruuxu isagu intuu adeegsado sanadkiisii ka dhigto uu wax ku wariyo ma noqonayso bal waxa weeye kolley awjuhda taxamulku waa dee kii ugu dambeeyey baa imika kani tahay oo haddaan iska yar tartiibsano si ruuxu u yar koobi karana midi samaacii baa tii koobaad ahaa asamaac min lafdi sheekh ka ku xigayna rutbada labaad iyo barhkood laba simeenna alqiraa'atu cala sheekh bay ahayd bal oo markaa taas asamaac min lafdi sheekh iyo alqiraa'a cala sheekh waxaa bal markaa haddana soo raacaysay iyada taas oo haddaan eegno arfacan waciijaasana laguma tiriyey almunaawala munaawaladii dee khaasatan markay qiimaha lahayde dee ijaaza ay laba socotay taasba iyaduna rutbadii taa ku xigtay noqonaysay bal marka haddana ijaazadii oo dee qaybo wax banaan iyo waxaan banaan lagu warin kara waxyo waxaan lagu warin karahaynbo qaybana uun soo aragnay makana intii khaasatan kuwada aan ictibaarta lahayn uu halkan inoogu sheegi doono taasna ijaazadii bay ahayd oo munaawalada waxaa gooni loogu saarayaa way walow ijaaza markay la socoto ay qiimaheedu imanayo ama sixada riwaayada imanaysa san sabab marnay haddana iyadaa dee anwaacaha qaybahan idanku la socdo ugu sarreyso oo kale bal markaa deeta waxaa imanaya marka taaste kitaabadii iyo wijaadadii iyo wasiyadii iyo iclaamkii intabana waan soo aragnay oo waa sideedaa wej bay awjuhu taxamul yidhaahaan ama siyaalaha wuxuu ruux ku warin karo ku xambaari karo bal iyagoon isku martabo ahayn ee barhkoodna waxyaalaha loo shardiyayo waa kan sheekhu inoo bayaamiyey inoo caddeeyey iclaamkuna wax kale maahay waa iyadoo ninkii sheekh ahaa uu daalibkiisii ama axad kaleba ogeysu yidhaah matalan bukhaari waxaan k sanadkaygu waa kaasoo hebel baan ka wariya isna hebel buu ka wariya sidaasaan kuga wariyey marka hadday dee taa la socotay iyo iga wari dee waxay noqonaysaa iyada ijaazadan baa ictibaar u yeelayso waxbuu ku warin karaayo dee can fulan buu odhan hadhow dee cantii loo isticmaalayayba ijaazada ama haddii dee anbaaba looba isticmaalo mutaahiriintu ay isticmaaleen anbaani waaba caadi waayo ijaaza laba socotay dee haddii uu xaalada uu caddeeyo si usii mudan oo uu yidhaaho aclamanii fulan biannahu de waxa weya yarwi hada alkitaaba can fulan can fulanna waaba dee suuradii aada u mudnayd haddii laakiin uu yidhaa igo in waxa weeyaan kitaabkaa hebel baan kaba wariyay waa war uu sheegay uun wax kale ani laba socon jamaahiirta culimadu halkan tan ictibaar uma yeelayaan oo waxa dhici karta isagoo ogeysiiyey in meesha dee qadal xagga riwaayadiiba jiro xataa isaguma aanusan wax ku warin ha kuba wariye laakiin aanu isaga naftiisii dee aanu tan adeegsanba oonu banaysanayn inuu dariiqa caynkana wax kuba wariyo waayo in khalal xataa jiraa suurtagalo markaa idan la-aan uun iyo ijaaza la-aan iclaamka mujaradkee keliya waxba laguma warinayo cinda aljumhuur bal iclaamkaas bua marka wuxuu leeyahay haddaan idan jirin falaa cibra wailaa falaa cibrata wailaa in lam yakun lahu minhu ijaaza falaa cibrata bidalika ay bidalika aliclaam ogeysintaa wax cibro oo usugnaatay ma jirto kalijaazati alcaamati wa kacadami alcibrati bilijaazati alcaama waa sida aanay ama kaanahu laa cibrata dee waa lilijaazati alcaama sida aanay cibra ugu sugnaanin oo ay tahay inaan wax lagu warin dee cinda aljamaahiirna aanay suuradani riwaaya ku ansax ahayn ijaazadii caamka ahayd ee guud oo filmujaazi lahu waxaa laysu ijaazayn nimayka loo ijaazaynayo ku sugnaatay laa filmujaazi bi kan isaga waxaa laysu ijaazaynayo aan ahayn oo muxuu halkana inoo sheegayaa sheekhu raximah llahu tacaala taa horena dee waa kan inoogu shabahayo xaggu kaga shabahayaana waa cibro la-aanta inaanay ictibaar lahayn macnaa riwaaya aanay tan ku ansaxahayn waa ijaazadii mujaazulahgu waa ruuxan loo ijaazaynayo mujaazubihiguna waa wixii laysu ijaazaynayey dee kii wax ijaazaynayay mujiiskiibuu noqon wax ijaazaynayey waxaad meesha imanayso cibaaradii ama siiqadii u adeegsanaya ijaazada u adeegsanaya waa qaybaheeda ama ay dee kaba koobnaanaysa ijaazadii bal markaa ijaazadu haddii ay caam tahay oo mujaazulahgu uu caam yahay iyadana cinda aljumhuur ictibaar ma laha macnaa ma ansaxaysa in wax lagu wariya cumuumka mujaazulahuga ku sugani muxuu noqonayaa waa kay isagu inoo sheegayo muxuu yihi kaan yaquula inuu yidhaaba weeye ajastu waan ijaazeeyey jamiic lmuslimiina muslimiinta dhammaantood ayaan wax u ijaaseeyey ow amase liman adraka ciddii soo gaadha xayaatii noloshaydaan wax u ijaaseeyey aw liahli liqliimi gobolka ehelkiisa alfulaaniya waa mandiqada ama iqliimka magaca la yidhaaho ayaan dadka degan wax u ijaaseeyey aw liahli lbeldati alfulaaniyati ama uu sii yar khaas yeelayo magaalada magacaa la yidhaaho beldada fulaaniyada ee magacaa la yidhaaho ayaan ehelkeeda u ijaaseeyey umuurahaas buu yidhi intiba cumuum baa ku sugan mujaazu lahugii hoo dee ijaazada hagaagsan ee toosane maxay ahayd waa waxaa masalan ciddan loo ijaasaynayaa cid mucayana ay tahay weliba dee tawasuc badan bay taa la yimaadeenoo ilmo yar bay wuxuu ijaaseeyeenoo waxa weeyaan mid aan dhalan bay barhkood su inoo sheegi doono wuxuu ijaaseeyeenoo xamli bay dee barhkood kaba dhacday walow markaasi ay wax raacinayeen ay u ijaaseeyeenoo dee waana iskaba badnayd dadka xataa ehelkoodaaba taa laba imanaye ilmo markaa bila jiray ama gujiray inay culimada ugu tegi jireen oo kutub loo ijaasayn jiray oo kale iyo waxyaala sidaasi waa tawasuc aada u markaa ay laba yimaadeen iyo istirsaal badan laakiin ijaazadii waxay dee hagaagsanayd dee ijaazada ruux isagoo caalimeeyo cid wuxuu ijaasaynayo ruux maahir oo arkay aqoon inuu leeyahay oo dee macrifo uu leeyaho khaasa inuu u ijaaseeyey waxaan isna ishkaal kuba jirin oo dee mucayana taas baaba ahayd ti iyadoo caadiga ahayd ee laysagaba baahnaayo dee ruuxi riwaayo kuma wada koobi karo kutubtii iyo riwaayaadkii markaasi ay haddana sanad uguba xidhiidho bal nooc xidhiidh uu helo ayay taa uguba baahnaayeen markii dambe dee waa tan la fidsaday la badsaday ee waxyaalo markaas aada isaga fogba ay ijaazadii ay iyo suurooyin badan oo taasoo ay iskaba fog barhkoodna ama in badanna ay inkiraan ay markaa kaba soo baxday barhkooda kaba dhacday marka bal taas bayd haddaba waxa weeyaan ijaazadii taas ahayd eh laakiin hadduu ruuxii caam yeelaba mujaasulahwi uu yidhaaho muslimiintao dhan baan u ijaaseeyey kutubta noocan ima ka badan aan haynana dee meelahooda dambe iyo mu-alifiinta qaarkood oo saa ku qorayaad arkaysaa oo leeya dee markaa dhammaanba cid waan kitaabkayga waan u ijaaseeyey muslimiinta waan u ijaaseeyey macnuhu hayga wariyeen weeye amase in bal in yar ha yar koobee laakiin haddana cumuumkii waa jiraa mujaazulahogii oo ciddii isoo gaadhayba waan u ijaaseeyey ama magaalada hebla waxaa jooga oo dhan iyo helkeedaan u ijaaseeyey waxyaalahaasi waa tawasuc dee aada iyo aad ay la fidsaday iyo istirsaal iyo markaa meeshii iyo mubaalaqo halkan dee laguma samaynayo oon toosnayn oo iyada taa wuxuu leeyahay ictibaar ma laha oo ruux hadduu yidhaaho imakaad aragto dee nin kitaabkiisii kuyidhi baa jasu lijamiici almuslimiin bal masalan waktigiisii haba joogo ijaazadaas inuu yidhaha waa khaas ijaazo caamaan u leeyo waxbaan ku warinayaa oo can fulan baan odhanayaa dee taas cinda aljamaahiir cibro ma laha walow dee la isticmaalay oo dad badanna ay isticmaaleen si isagu way inoo sheegi doono bal markaa taas wey ama mujaazubihiga wuxuu mujaazubihiga waa wixii laysu ijaasaynayo adkaasi hadduu cumuum leeya ishkaal ma laha libna ma laha oo sixadii ijaazadu way ku ansaxaysaa masalan shaks ama dee dalabadiisii oo maxsuuriinah ayaa wuxuu yihi waxaan marwiyaadkayga o dhan baan ku ijaaseeyey bui waxaan warinayo o dhan ee waxay tahay inuu hubsado bal markaa uu ijaaseeyey wixii uu riwaayo u lahaa inuu tatabucu taas hubsado unbay tahay laakiin way iska ansaxaysaayo dee haddana marwiyaad shaksi wax iska inkastaba ha waasaxa noqdeen rixlad soo dheeraatee wax lasoo koobi kara ayuunbay noqon taas oo kale hadduu yidhaha marmuriyaadkaygii ama masmuucaadkaygii baan ku ijaaseeyey oo kale oo cumuum uu xaggan waxa laysu ijaasaynaya jiro kol haddii ciddii loo ijaasaynaya cid mucayana ay tahay taas iyadu cibro way leedahay iyaga agtooda way kuba lahay ee laakiin waxa weeyaan waa marka cidda wax loo ijaasaynaya cumuumkan ay leedahay wa huwa kan dambe waa isagoo yidhaha liahli lbeldati alfulaaniya beledka fulaaniya ehelkiisa ayaan wuxu ijaaseeyey aqrab mid u dhow weeye ilaa sixati walow uu inoo sheegay cibro inaanay waxyaalaha cumuumkaasi aanu lahayn de intooda badan agtood laakiin kuwa kale dee uu kasoo koobayo ba haddii la yidhaha jabuuti wixii joogaan u ijaaseeyo kollay dee cid kastaba aanay gelayna ama uu si khaas yeelo yihi dalabada cilmiga magaaladaa joogta oo dhici karta in la xasin karo oo la ogaan karo bal taas oo kale iyadii way ka yar dhowday xagga sixada way uga dhowday dee mandiqada ama iqliimkaas dadkiisa iyo ama jamiica almuslimiin ama ciddii soo gaadha iyo dee cumuumka aada u badan ee kuba sugan ee dee jahaal meeshan ay soo gelayso ibhaam iyo jahaalo badan dadkii lama garanayaba waxay yihiin be tani way kasoo yar dhowdahay oo xaggii haddii la idhaha bal inay taa kaleba way ku camal faleen barhkoode waxbaa meesha ansaxaya tan baa xaggii sixada u dhow oo sababtuna waa liqurbi linxisaar kooban waxani uu soo koobmo dhawidiisa uu dhow yahay oo dadkani koobmi karo wakadaa saas oo kale waxaa iyadna cibro aanay usugnaanin oon cibro lahayn alijaazatu ijaaza lilmajhuuli ku laga jaahil yahay oo aan la aqoon wax loo ijaaseeyo ka an yakuuna waaba inuu yahay mubhaman ku isagu la ibhaamiyey oo dee mubhamkiina hore waataynu usoo maray ruuxii aan la magacaabin rajul iyo fulan iyo taas oo kale ama ibnu fulan dee aan markaas ruux mucayana aan ahayn taas aw muhmalan ama muhmal muhmalkuna dhowaan baaban soo aragnayo waa d haddii dee meeshii magacii waa jiraaye laakiin cid kaleo magacan la wadaagsanaysaa jiro wax kalagaga soocayaana ma jirto taas oo kale o misaaladii aan kusoo aragnay bukhaari oo kale sheekadiisa ee axmed ama markuu yidhaah xadathana axmed axmedda kala duwanna meeshii ay jireen oo sheekhadiisa ee magacyay kala lahaayeen oo wax kala sooco way lahaayeene laakiin marka aan la raacin wixii ka soocayay oo dee waxa buu yihi waxaan u ijaaseeyey dee axmed baa buu yihi waxaan u ijaaseeyey dhowr axmedna way jiraan ku yahay lama garanayo marka waa muhmal ijaasadu marka caynkaa tahay waa ruux majhuulun buu noqonayaa iyadna cibro ma yeelanayso dee ruuxii wax kuma warinayen lama garanayo kii u ahaabeen wakadalika sidaas oo kale waxaa oo iyadna aan cibro cinda aljumhuur lahayn alijaasatu ijaaza lilmacduumi ku aan jirinba wax loo ijaaseeyo kaan yaquul waaba isagoo idhaah waanee la sameeyey ajastu waxaan u ijaaseeyey liman sayuuladu lifulan hebel cidda u dhalan doonta ayaan u ijaaseeyey waqad qiila waxaabaa la yidhi oo barhkood yidhaaheen in cadafahu hadduu ku cadfo kan macduumkaa calaa mawjuudin ku isagu mawjuuda sida waqtigii durriye iyo waxyaala ama cid wax lagu waqfayey weeye ayay de waa masale fiqiya ayay halkan uba soo rareen haddii uu waxa weeye laba yidhaah in cadafahu hadduu ku cadfo calaa mawjuudin ku jooga hadduu ku cadfo saxa u ansaxaya oo see markaa uu noqon kaan yaquul ooba isagoo yidhaah ajastu laka adaan kuu ijaaseeyey waliman sayuuladu laka iyo cidda ku dhalan doonta oo markaa kaasi beriga dambe hadday dee wuxu dhashaan u roonaado ijaasada caynkaasa waxbuu ku orin karaa can fulan buu odhan karaa sanadkiisiiyo saa marka wuxuu leeyahy sheekhu walaqrabu cadamu sixa waana la sameeyey weliba rag mutaqadimiintia barhkood san sameeyey ee laakiin waxa weeye sida dhawi waxa weye tanna inaanay xataa haddii cadafkaasi jiro oo wax m markaa mawjuuda la raaciyo inaanay ansaxahayn oo dee inay waxa weeyaan idanka riwaayadu iyo ijaasadu waxay ka dhigantahay sida ikhbaar duuduubo halkii aad ruuxa kitaabkan aad iyo axaadiisan aada ugu sheegi lahayd mid kastaba gooni ahaantiisii adigoo soo duuduubay ood u sheegtay unbuu noqonaya ikhbaar markaa mujmala ayuunbaabuu noqon ee kana ikhbaar ehel uma aha iyadoo aan jirin ama wax mawjuud ah lagu cadfo ama yaan laguba cadfinbe marka wuxuu leeyahy walow la sameeye suu isaguba inoo sheegi doono barhkood ay waxaan ku markaa ay dee ijaaso sidana ay bixiyeen weliba way bixiyeen haddana sida aqrabkii waa inaan suuradaasna ansaxayn wakadalika sidaas oo kale waxa ah oo iyadna cibra aanay usugnaanin weeyo halkii baa inoo socotay falaa cibrata bidalika kalijaazati alcaamati si ay kama anahu laa cibrata lilijaazati alcaama si aanay cibra ugu sugnaanin dee iyo ictibaar ijaazadii caamka ahayd oo barkaasaa dee waciiday ijaazadii majhuulka ijaazadii macduumkii halkaasay noo wada raacsantahay waxaa lamida buu leeyahay alijaazatu oo iyaduna aan cibro lahayn ictibaar aan lahayn macnaa aan wax lagu warin karayn oo in wax lagu wariyo aanay ansax ahayn alijaazatu ijaazadii limawjuudin ku jooga loo wax loo ijaasaynayey aw macduumin amase ku aan jirinba taasoo culliqat lagu xidhay ijaazadaasi bishardi mashiicati lgayri hayr mashiicadii iyo iraadadii shardinteed lagu xidhay ama shardigaa laguba xidhay wakan misaalka an yaquula oba yidhaah isagoo yidhaah ajastu laka waa mawjuudkii kaas adaan kuu ijaaseeyey wax waa ruux mucayanaba laakiin muxuu yidhi in shaaa fulan hebel hadduu doono de miyuud inuu dooniyo in kale yaa war u haya marka ijaasada caynkaase mashiicat lgayr lagu xidhay iyaduna ictibaar ma laha wax laguma warin karo ma ansaxayso aw amase ajastu waxaan u ijaaseeyey liman shaaa fulanun hebel ciddii uu doonaba anigu waxbaan u ijaaseeyey oo ti iyada macduumkahayd maba sheegin oo dee hadduu yidhaaho imaka ajastu laka ama dee ajastu liman sayuuladu lifulanin in shaaa fulan taas oo kale ayay noqon be laakiin waxaasi cibro malaha ma ictibaar ijaasa kuma ansaxaysuu leeyataa laan yaquula inuu yidhaaho se maaha oo iyada dee ta halkan tan la leeyahay cibro ma laha ama ma ansaxayso iyada dee way ka baxsan tahay isagoo yidhaaha ajaztu laka in shita adigan ku ijaasay haddaad doonto tan iyadu waa suuro ka duwan mashiiatu lkhayr wixii ku xidhnaa cibro ma laha ayuu leeyahy kuma ansaxaysa ijaaso laakiin hadduu sheekh nin uu dee sheekha uu ku yidhaha war haddaad doonayso waan ku ijaaseeyey dee haalibana ruuxu hadduu doonayo waxayunbuusan ku warin karay haddaanu doonayn wax kuma warin kar waxba kuma warinaye iyada taasi maaha wax cid kale ku xidhanoo ruuxana kolle waa si iska waaqac ahayd oo dee hadduu doonayo ayuu isagu raqbaynaya unbaabu ijaasadan qaadanaya haddaanu raqbaynayn aanu doonahayn ijaasadan ku waxna kuma warinayo mana qaadanayo markaa taasi iyada way ka duwantao way iska ansaxaysaa buu leeyahay waayo ruuxi waa ruux khaasa ismashiadna waa tiisii kolleyna waa si dee iska waaqac ahayd ee jirto ruuxii waxaan rabaa ijaasadan doonaya ayuunbaaba dee qaadan jiray oo isagu raqbada ulahaa taasi iyada way ka duwantuu leeyaho macnaa kuwa la leeyahay ictibaar ma laha ama ma ansaxayaan suuradan ee markay mashiicada lagu xidho waa mashiicada khayr eh ruuxa mashiicadiisi haddii lagu xidho iyadu way ka duwan tahay markaa sheekhu yihi waxaa daakani macnaa umuurahan aan sheegnay eenu soo tirinay waa umuuro waxoogaa ayuu inoo tiriyey intabana halkii inaanay ictibaar lahayn ijaaza aanay ku ansaxayn waana culimada mucdamkood qowlkood wuxuu leeyahay taas umuuraha aan lahaa ma ansaxayo ama ictibaar ma laha waa cala alasaxi fi jamiici dalika qowlka raajixa ama sixada badan suurooyinkaas oo dhan macnaa suurooyinkan oo dhami wax markaa xataa iclaamkii kuba darbiya idanka aan lahayn oo dhan wasiyadii wixii oo dhan waa dee intooda badan culimada ayaa diidanayd waana qowlka iyadu markaa meesha dee in xooga badan ee khilaaf baa jira qowl ahaan u jira camali ahaan u jira barhkood ku camalfaleen oo suurooyinkaas oo dhan cid iska banaynaysa ama ku camalfashay ayaa la helayaa oo culimadii kaba mid ahayd ee intaasoo dhanba waa cala alasax qowlka sixada badan iyadoo ku binaysan yahay waa binaan cala alasaxi fi jamiici dalika fi jamiici tilka suwarba waqad jawaza way baneeyeeno waaba kan dee muqaabilkii asaxaya ariwaayata riwaayo qad jawaza waxaa baneeyey ariwaayata warin bijamiici dalika suurooyinkaas oo dhan wax lagu wariyo siwa lmajhuuli kii isagu aan la garanayne majhuulkaa wixii aan ahayn maa lam yatabayan weliba isaguna intan ictiraadka labada shardo dhexdoodii waa dee qeyd majhuulkii bay utahay haddii aanay weliba cadaan oo inta aanay cadaan almuraadu wixii looga jeeday minhu isaga haddaba waxa intaasoo dhanba in wax lagu warin kara baneeyey alkhadiibu khadiib waxakaahu waanu ka soo naqliyey can jamaacati jamaaco min mashaayikhi mashaayikdiisii ka mida oo wuxuu ina soo yihi markii hore cala alasaxi fi jamiici dalika muqaabilkii asaxo maxaa ee bacd alculamaa inay ku tegayaan suurooyinkaasoo dhan macluum ha noqdo bal majhuulkii haddii dee laba aan laba garanayn taa meesha waa laga saaraya laakiin haddii isagana ay caddaato markii dambe ciddii loogaba jeeday way raacaysaa sixadii bay ku raacaysaa umuuraha cumuum kale waxoo dhan khadiib waa baneeyo jusna waa ku ururiyeyba uu taa kagaba hadlayo rasaa'il kale dhexdii kuba madbacaysan oo hore loo madbaciyo san uu leeyahay kitaab mucaliqan ama dee waxa weeyaan kitaabku uu leeyahay welibana isaga un maahe wuxuu yihi jamaaca mashaayikdiisii kamid oo sidaa qabayna oo sidaa iyagu ku tegayeyna waa soo naqliyey khadiib oo isagaa khadiib wuxuu leeyahy waxaasi way wada banaayiin majhuulkiina haddii loo ay caddaato ciddii looga jeeday waa sax adigu haddii caddaan weydo unbaa uu isagu meesha ka saaraya oo u leeyahy taa kuma ansaxayso sheekhyadiisii qaar ka midana waa kasoo naqliyey qowlkan weliba istacmala waxaa isticmaalay alijaazata ijaazada lilmacluumi ku aan jirinba holiman sayuladu lifulan oo kale loo markaa wax loo ijaaseeyo min alqudamaai raggii hore weliba waxaa kaba isticmaalay abubakr bn abi daawud waa imaamkii saaxibu sunan inankiisa waa nin xaafidana ayaa isticmaalay oo malaa intuu ijaaze uu bixinayey ayuu walixabli lxabala intuu hebel iyo hebiyada ciddii loo dhaliyo walixabli lxabala ayuu raaciyey oo markaa waa ijaaze uu isagu isticmaalay waana mid uu isagu bixinayay waa abu cabdillahi bni manda isaguna waa isticmaalay ijaaze ku macduuma waa isticmaalay wastacmala waxaa isticmaalay almucallaqata ta iyadoo lagu xidhay dee shardiga ee mucalaqada minhum min alqudamaa iyo haddana weeye ayadone abubakr ibn abi khaysama isa raggii qarnigii saddexaad ah abubakr ibn abi khaysama saaxibu taarikh alkabiir waa dee ibn alxaafid almashhuur abu khaysama ibn xarb waxa weeye ayaa isaguna ta mucalaqada aba isticmaalay warawa waxaa wariyey في الاجازة اجازada alcaamati caamka sad taas ajaزtu ljamiiع المسلimiin oo kale oo dee culimada qaarkood ama ciddii dee iyagu ijaaso sa ay qoreen taa ay raacinayeen ama xataa kutubtoodaba dee imika laynoo soo madbuceeyeyna barhkood aan kuba aragno awaakhir alkitaab isagoo markuu kitaabkiisi kaba hadlay saa iskaba odhanaya in waxa ijaazada caamka wax ku wariyey jamcun jamac kasiirun badan oo jamacahum ay ururiyeen bacdulxufaadi raggii xufaadda ahaa barhkood ay ururiyeen fii kitaabin kitaab uu ku ururiyey waratabahum uu tartiibiyey oo calaa xuruufi lmucjami xuruuftii mucjamka uu ku tartiibiyey likasratin badni oo daraaddeed oo macnaa wuxuu leeyahay walow dee uuna sheekhu ina soo yidhi cibro ma laha alijaaza alcaama fi lmujaazi lahu cibro ma laha macnaa ma ansaxayso haddana khilaaf waa jira bal khilaafkaasi dee dad aada u badan baa waxa weeyaan qowlka kala qaba oo waxay keentayba nin xaafid ahaa oo magaciisa abu jacfar maxamed ibn xusein la yidhaaho se uu dee kasoo naqlinayaba taqyiidka xaafid ibnu xajar sheekhiisu leeya ciraaqi leeyahay waa xaafidkaasa magaciisa la odhanaya ayaa wuxuu tatabucay bal dadkii culimada ka mid ahaa ee ijaaso caama wax ku wariyey hadda maaha inay iyagu ijaasadaa bixiyeen ma aha ijaaso caam oo dee nin qarnigiisii ah ama waqtigiisii ah uu bixiyey laakiin iyagu wax khaaso ama dee ijaaso khaaso ninkaa kaba haysan aan u jirin ayay adeegsadeen o wax ku wariyeen oo markaa dee asaaniidood intay ku darsadeen can fulan ba ay yidhaaheen marka dadkaasna way badnayd oo badni waxay kaba qabaan ayaa wuxuu ku tartiibiyey xuruufta mucjamka bal matalan intii hamse ka bilaabmaysaa buu sheegay haddana waxay ba magacoodu ka bilaabmaya saasuu waday ilaa uu ya-dii gaadhayo wasan dee kutubta taraajimtaba wixii aan dabaqaad iyo sanawaad ku tartiibsanayn aan xagga sanawaadka ee tara ku tartiibsan bal markaa xagga magacyada mucjamka oo ta xagga marka la eego heritaanka iyo baadhitaanka u sahlan ah walowta kale kasii faa'iido badan tahay xagga dabaqaadka iyo sanawadaha iyada ku tartiibsani oo de inta isku waktigeed baad meel ka helaysaa tan se laba ninoo hadday doon quruuni ay udhexaysay ba iskuba xigayeen bal markaa taas waa say ku tartiibiyaan taasu ku tartiibiyo taas waxay tilmaamaysaa inay aada u badnaayeen waayo haddii ruux iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo in la koobi kara ay tahay dee magacyadoodun buu sheegila markay bateen dadkii taa ku camal falay bal marka ayuu magacyadoodii sheegay isagoo tartiibinayo xuruuf lmucjam si ay magacyadoodu u kala tartiibsanaan u tartiibinaya waa badnidood wakulu dalika lakin wuxu uhi si soo duuduubo arrinkaa dhammaantii waa ijaazada noocyada caynkana warin wax lagu wariyo ama dee xataa taas loo fasaxo in badanna dahabi walo isagaba dee yaridiisi iyo waxyaalo loo ijaaseeyey oo taasi kole iyaga waqtigoodii iskaba mashhuur ahayd haddana marka uu bal dalabkii xadiidka iyo aqoontiisii heerkii waktiyadiisii gaadho hadda wakti aada u fiicnaaba marka uu kaba hadlayay ayuu dee ijaasatu ibnu sanatin wa sanatain iyo ilmo yaroo ciyaarayo majliskii ku ciyaarayo haddana la keenayo le waxbaa loo ijaaseynaya iyo waxyaalo saasoo uu leeyahay dee si wakti yar jiri jirtay maaha macnaa dalabkii fiicnaana taasi maaha marka xadiidka dee si loogu ihtimaami jiro qiimo kulaha isagii ehelkiisa iyo waxyaalaha natana maaha isagoo ujeedadiisa meelo adigu koley kutubtiisa kamida oo kusoo celceliya haddaba kaa dhammaantay kama qaala ibnu salax imaamkii ibnu salax suu yihi tawasucun waa tawasuc fidsasho la fidsaday dee waxay ruux u baahan kala soo qaadoo nin aqoon leh istuxsinat min maahirin min caalimin limaahiri taas baa o washarduhaa yuczaa ilaa akaabiri suyuudi iyadoo dee kuwan akaabirtuu sheegay ibnu cabdilbari iyo wuxuu shardigeedaba ka dhigay ijaasa markay ansaxayso horta nin caalimi ijaasadan waa inuu bixinayo cidda la siinayaana ruux aqoon leh maahira oo u baahan dee markaasoo dee riwaayaadkii oo dhan aan samaac ku wada helahayn dee ta saa daraaddeedna u baahan bal si sanadkiina uguma xidhiidho ninkaasa laakiin ruux aan jirinba ama ilmo yaroo dee imaka dhashay ama wax saas iyada taasi waxay noo leeyahy wax haboon maha ama dee taasi ma in shardi buu ugaba dhigay haddaba markay fiicantahe istixsaankeedu iyo waa suurada ama waxaan oo kale ee imakaan haynaa waa tawasucun tawasuc iyo ballaarhsi la ballaarhsado la fidsayo halkan oo wasacsasho hayr mardiyin mid laga raaliye aan ahayn sababtuba liana alijaazata alkhaasa ijaazadii khaaska ahayd almucayanata mucayanka ahayd waa ijaazada khaaska waa iyadoo imika shaksi imika shaksi ku yidhaha hebelow waxaan kuu ijaaseeyey waa waa ruux markaa imika khaas ah waa mid khaas ah oo weliba mucayan oo kitaab fulan baan ku ijaazeeyey intaas mujaasulahugii waa khaas mujaasubihigii waa mucayan ijaasada caynkaasa mukhtalafun fii sixatiha xataa sixadeeda taasi ma ansaxaysa oo ninku ninka caynkaasee tanun u sheegay wuxuu kaluu kitaabkii uga sheegay aanu jirin ama axaadiisii wax miyuu kaga warin karaa taas sixadeedaaba laisku khilaafsan yahay ikhtilaafan qawiya cabdilqudaam ragga dambe ba waa raggii hore barhkood baa lahaa nin kale waxbaan ku ijaaseeye iga wari waa nin yidhi ba been iga sheeg oo kale oo been banaynaya ayay barhkood mutaqadimiintii hore lahayn qarnigii labaad iyo hataa wuxuu leeyahy tii caadiga ahayd ee khaaska ahayd ee ruux mucayan imaka khaas ah wax mucayana loo ijaasaynayaaba dee rag badan oo qudamadii kamidi ay khilaaf kaba keeneen oo sixadeeda layskuba khilaafsan yahay cinda qudama cinda alqudamaa wain kaana alcamal haba ahaada iyada camalku istaqara mid sugnaaday calaa ictibaariha ijaazada noocan ah ee khaaska ah ee mucayanka ah adigu markay dee mucayanada ah in la ictibaariyo cinda mutaahiriin ragga mutaahiriinta adigu iyagu taas agtooda ictibaarkeeda hakuba sugnaadee xataa tii caadiga ahayd ee markaa intay khaaso tahay mucayanana tahay ayaaba sixadeeda mutaqadimiinta iskuba khilaafsan yihin marka fahiya si kastaba ha noqoto duuna samaac maqalkii sheekha wax laga maqlayey ama qira'adii lagu dul aqriyayay mid ka hooseysa weeye bilitifaaqi iyadoo taa la iskuba waafaqsan yahay fakif haddaba kol haddii xataa tii khaaskahayd la iskuba khilaafo raggii mutaqadimiinta qayb badan oo kamida ay diidanaayeen fakayfa seebaa xaalkeedu noqonaya idaa xasala hadduu xasilo fiiha ijaazadan dhexdeeda alistirsaalu lmadkuur waa tawasuca imika lasoo sheegay